xarig jarka xarunta gurceel ee muwaasada macalin nuur ayaa waxaa ka qaybgelay mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug xildhibaano iyo maamulka degmada gurceel ugu horeyna gudoomiyaha degmada gurceel faarax cabdi macalin iyo xildhibaan cibaado oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka galmudug ayaa ka hadlay iyagoona soo dhoweeyey xarigjarka xaruntan cusub ee gurceel ee muwaasada macalin nuur
waxaa maanta sharaf noo ah inay wasiirada dowladda galmudug ay nagala soo qayb galaan iyo xildhibaanada iyo dhammaan mas-uuliyiinta furitaanka xarunta mu'asasada macalin nuur ee dowlad goboleedka galmudug waxaa nala jooga khaliif cabdulqaadir macalin nuur oo ah guddoomiyaha mu'asasada soomaaliduna ay wada taqaano waa ambasador waa khaliifkii xerta reer macalin nuur iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeedba mu'asasadan runtii oo ah meel cilmiga lagu barto keliya cilmigana ma ahane masaakiintana lagu quudiyo sharafa iyo khayr baan u rajaynaynaa madaxda mu'asasada iyo cid walba oo ka qayb qaadatay dhismaha iyo qurxinta mu'asasadan
ilaaha mahad iska leh iskuulkaan keena meeshaan quruxda badan awali waxaan umahad celinaynaa ilaahan abuurtay waxaan markhaati ka nahay oon ka soo qayb galnay haddii aan nahay wasiirada galmudug xildhibaanadii galmudug mu'asasada macalin nuur oo muxuu guddoomiye ka yahay sheikheennii jaliilka ahaa qaaliga ahaa halkan maskaxda iyo muruq iyo maalba intaba aan ka reeban isagoo ay tahay ay ka furmayso maanta degmada gurceel iyadoo khaasatan magaca iyo muxuuda masabkaba ay tahay meel loogu adeegi doono diinta islaamka shacabka galmudug muxuuda masaakiinta xarun aada u qurux badan khaliif cabdulqaadir macalin nuur oo ah guddoomiyaha guud ee muwaasada macalin nuur ayaa sheegay in ay gurceel muddoba qorsheynayeen inay muaasadu xarun rasmiya ku yeelato haatanna hirgashay ku soo dhowaada xaruntiinnii waxaan ku faraxsannahay inay noo dhammaystirantay aasaasidda iyo dhisidda xarunta sida aad aragteen ama aad la socotaan xaruntan laba sano ka hor ayaa la bilaabay howsheeda waa hal kilomitir dhinaciiba insha allah waan ku soo wareeji doonnaa wafdiga hadda markaan xafladda xirno derbiga ku wareegsan gudaheedana waxaa ku yaalla masjidkii goobihii waxbarashada meeshii cuntada lagu cunaayey meelihii la seexanayey iyo martida meeshay seexanaysay wasiirka wasaaradda warfaafinta galmudug wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha iyo wasiirka kalluumeysiga ee galmudug oo dhammaantood ka hadlay xarig jarkan ayaa sheegaya in ay kadurad ahaan soo dhoweynayaan in muwaasada macalin nuur xarumaheeda deegaanada galmudug ay kordhaan waxaan rabaa inaan eefiyo ujeedka munaasabadda maanta halkan la isugu yimi munaasabaddan waa munaasabad taariikhi ah waa maalin galmudug ku weyn waa maalin yacni soomaaliya oo idinku weyn waa maalin ilaahay subxaanahu wa tacaala si gaara u suntay oo lagu weynaynayo ilaahay subxaanahu wa tacaala shacaa'irtiisa gaarka ah oo ah diinta noolaynteeda mu'asasadu waa xarun runtii u taagan fidinta diinta islaamka iyo quudinta dadka masaakiinta ah oo runtii aan ku naqaano khaliifka ambasadoorka oo halkan jooga waxaan uga mahad celinaynaa inuu runtii dadaalkii ay wadeen in runtii galmudug la soo gaarsiiyey degmooyin kalena runtii aan rajaynayno in laga furi doono haddii ilaah yidhaahdo ama maraakiistan oo kale laga furo si dadka masaakiinta ahna loo quudiyo diinta islaamkana loo gaarsiiyo ama loo baro soomaaliya iyo dowlad dhiska iyo u gargaaridda maxay ahaydtay dadka runtii soomaaliyeed wixii ugu fiicnaa ee bini aadam loo qabto ama mujtamac loo qabto haya oo aad u jeeddaan indhihiinna ku aragtaan dhulkan iyo maaragtay mu'asasadan iyo intay la eg tahay haddii ilaahay yidhaahdo ilaahay hala garab garaan leenahay waana soo dhowaynaynaa dowladda galmudug haddaan nahay mu'asasada macalin nuur oo xarumo kala duwan ku leh gobollada dalka ayaa inta badan waxa ay diirda saartaa barashada diinta islaamka